kulankani wuxuu ahaa mid lask laysku lagu iskaashi ah dhinaca badda amniga badda kaasoo dhex marayay wasaaradda iyo wasaaradda kalluumaysiga iyo odayaasha iyo gobolka iyo degmada waxaanuna runtii ka wada hadlaynay sidii arrimaha maaragtay xagga dembiyada ka dhaca badda looga wada hadli lahaa hadday noqoto burcadbadeedda iyo hadday noqoto maxaanku idhaahdaa argagixisada iyo hadday noqoto dhinaca kalluumaysiga sharci darrada iyo hadday noqoto waxyaabaha kontrabaanka ama